militariga dalka ayaa lagu eedeeyey in uu ku takrifalo saadka ciidanku ay leeyihiin cabdiqaadir macalin nuur ayaana ah taliyaha ciidanka saadka cabdiqaadir maxamed cali oo ka mid ah saraakiil hore ula soo shaqeeyey ciidanka militariga haddana ka mid a maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku eedeeyey cabdiqaadir macalin nuur taliyaha saadka in uu takrifal baaxad leh sameeyey oo sida uu doono dhaqaalaha militariga gacantiisa uu ugu maamusho waxaana uu yidhi darkii ciidankii aan iska qaadanaya cid walba qaadanaysa saadkii ma controlno nin baa iska haysta keligiis ilaa waktigii sheekh shariif ilaa iyo hadeerta waxaasoo ah qalad ciidanka selection baa la suubin jiray ciidanka waa la isku bedeli jiray saadadka waa la bedeli jiray meeshaan geed ka baxay ma aha ammaankii hubkii hubkeennii oo lahaa ciidanka qalabka sida waxay ku dagaalamayeen dadkii cadowga dharkeennii waxay ku dagaalamayeen dadka cadowga saadkay fidnada ka taagan tahan hal nin keligiisa wuxuu doona ka sameeyo waa ina macalin nuur waa ina macalin nuur keligiisa wuxuu doona ka sameeyo ciidankii raashinkoodii ciidankii iidaankoodii waktiguu rabou siiyaa waktiguu rabo o xartaa wax aqli garaya maaha dadkii suuqay wareegayaan kabihii ciidanka dhulka suuqay wareegayaan rasaastii sidoo kale xisaab ma jirto xisaabtan ma jiro wasiir gaashaandhig lama xisaabtamo baarlamaankii lama xisaabtamo cid la xisaabtanta ma leh isaga iyo taliyaha ciidankii abaanduulaha keligood ayagaa isku waa cabdullaahi macnuur keligiisaa ku tagli fara waxaa la weydiiyey cadeymaha uu u hayo eedeynta uu u jeedinayo taliyaha saadka cabdiqaadir macalin cali ayaana ku sifeynaya arrimo dhowr ah isagoona cadeymaha uu hayo sidan kusoo bandhigay waxaa lagu caddayn karaa ciidanka xoogga dalka waad og tahay dhibaatada ka dhex taagan wakti walbana waa ka hadlayna raashinkoodii ma leh ciidaankoodii ma leh xilli walba uq baa ka taagan waxuu rabuu ka samaystaa waana ognahay xili walbana waa ka hadalnay haddana waa ku celcelinaynaa saadka ciidanka xoogga dalka waa ammaanka meesha ugu sarreeya looga qab bismillah war aniga a ii jeedidaan ku dhahay saacadba saacadaan saaridka ula soconnay annaga arrimaha bulshadaan ka shaqaynaynay arrimaha hogaanka siyaasadaan ka shaqaynaynay ciidankaan ka shaqaynaynay si fiicanaan ma u naqaan wax caqliga gelaya ma aha saad nin furi haysto oon dawladna ogeen cidna ogeen oo wixii doon laska dhiibayo dadka la bixinayo dhulka la bixinayo wax walba la samaynayo saadkiina uu nin keligiis ka haysto agma farayo saxiixna aan laga dhihin xataa bistoolooyinka bilaa micnaa loo dhiibaa sarasaasta bilaa micnaa loo dhiibaa dharka bilaa micno wax aan qaadan karna ma aha saadka ciidanka xoogga dalka waa meesha isha ugu weyn waaye dharka nagula soo weeraray hubka nagula soo weeraray wuxuu ka baxay saadka ciidanka xoogga dalkuu ka baxay taas annagaa caddaynayno caddeemo u hayno oo og hogaamadii siyaasadda annagaa ka shaqaynaynay
waa tahay dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka waramayey ku takrifal uu sameeyo taliyaha saadka cabdiqaadir macalin nuur